dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa si isxilqaan ah olol nadaafadeed ugu sameeyey xeebta liida ee magaalada muqdisho xeebta liida ee magaalada muqdisho ayaa maalin kasta waxaa u dalxiis tago kumanaan dadweyne uga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mida dhalinyaradan ayaa ka waramaya shaqooyinka ay ka qabtaan xeebta liido markaan aragna walxaa ka samaysan balastikadoo deegaanka aad ugu soo kordhaya taasoo dhibaato weyn ku ah caafimaadkeenna dhaqaalaheenna iyo bilicdeenna intaba sida bacahii oo maanta arkayna inay dhibaato weyn ku hayso nadaafadii gobolkan aan maanta aan joogno hadday noqon lahayd biixiranii hadday noqon lahayd badda intaba taas ayaan u go'aansana marka wax walboo dhibaato deegaanka u geysanaya inaan bulshadeenna barno inaan annagas iskax u qabso aan ku nadiif karno maanta safar waxaan galla shan sano waxaan ku faanaynaa shan sano iskax u qabsee ku dhowaad afar milyan oo qashina inaan xeebaheena ka qaadnay ah badda iyo beriga waxaa lahay baddaa weyn dadku waxay u malaya inuu beriga weyn yahay xayawaanada badda ku jiro kalabar waa cunaa malaayiga ugu horeeya ugu caansan haddii waxyaabaha balaastigana waa waxyaabaha ugu saamaynta badan oo bulshadeen caafimaadka oo saamayn ku leh haddii balaastiga badda qaybteeda hore yaallo gudaha ay u galaan xayawaanada gudaha ku jiraan ay saamaynayaan markii xayawaanada gudaha ku jira aad damcan inaan cunnane isla annagaynu ku soo laabanayaan qashinkii xaroobe isla annaga caloosheenu ku soo laabanaan si caafimaadka bulshada iyo xayawaanada badda ku jirba ay badbaado u helaan ayaa u imaanaysa wax walba waxayna iiga dhigan tahay arrin farxad mudan yacnii bulshada mar walba waxay noogu falceliyaan bositive iyo negative negative aan ku horumara bositiveka dad waxaa jira oo na dhiirigeliyo markaan annaga subax walbaar endhaayaan dadaalkiina halkaa ka sii wada waad fiicantihiin dad yacnii waxaa tihiin oo bulshada indhahooda ku soo jeedaano oo aad ka dhabayseen riyadiina iyo yacnii ra'yigiina aad ka dhabayseen midda kalena mid dadka qaar markii annagana arkeen waxayna leeyihin dadka n g o waaye waxay ku soo qaateen lacagay ku soo qaateen yacnii ma jiraan tiim inays awaabulaan oo yacnii qaadanayo oo yacnii qashinkan badda yaalo oo without faa'iido la'aan aruurinaayo yacnii n g o ku qaataan lacagaa lagu siiyaa dhalinyaradan uga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa shaqada nadaafadda u qabto si isxilqaana oo dalkooda ay ku horumarinayaan